dhinaca kalena waxaa eedahan iska diiday jenaraal carare oo sheegay in taliyaha ciidanka militariga somalilan uu isagu geystay dilka uu eediisa soo jeedinayo khadka telefoonka ee magaalada ceergaabo ayaa wariyaha v oda nuux xasan waa nuur xasan nuur nuur bakhaari uu kula xiriiray taliyaha jenaraal carare waxaana ugu horreyn weydiiyey inuu ka jawaabo eedahan loo soo jeedinayo waxa weeye orta waxaan ahay aasaasayaashii ciidamada somalilan ayaan ka mid ahay wixii dalkan ka dhacay waana la socdaa aniga horta number one wax dembi ah ama waxa uu igu eedeeyey ma qabo isaga ayaa wuxuu ka sameeyey dalka xasuuq wuxuu xasuuq xasuuq ka sameeyey meel la buurma nooceeda ah oo eer bardaala la yidhaaho oo uu ku xasuuqay niman aqoonyaana ku burbureeyey fikradiisa niman ciidanka qaranka ahaa ku dhinteen kuwii uu hawshaa u duray waa la xirxiray welina maxakamad lama keenin maalin baa la keenay waxay dhahaan eedda waxa iska leh nuxus macantaani waxaasoo dhan wuxuu ka fuliyey raanadii ciidanka uu xukumayey beeshiisa wuxuu ahaa intuu saaray buu been kale oo shacaba la dagaalamay way ku dhinteen aqoon-yahan saamciina oo camuud ka yimi waxaa lagu dhugleeyey kalabay meel ku dhow xasuuqaa isaga ayaa geystay meel la yidhaaho waascaano oo koonfurteeda laba beelood oo walaalaha isku dilay ayuu labadaba hogeeyey oo xusaabta siiyey haddii adaaa meel kasta waxa ka dhaca dalka responsibility isagaa ka iminka dagaalka afarka sanadood ka socda waxaa la fooyayay degmada layaaa gobolka aad waxa weeye uu degi waayey dagaalkaasi isaga ayaa isku hogeeyey isagaas mas-uulka ah genaraal care nimanka xirxiran ee beeshiisa haddii maxakamad la keeno diisku wuu ku cadaanayaa genaraal care waxaasoo dhanna waa waa laogyahay waayahay genaraal care dhammaan eedaha aad u soo jeedisay annagu ma xaqiijin karno waana ficnaan lahayd inaan isaga helno waanu weydiin doonaa haddii aan helno laakiin maadaama aad hadda v o eda adigu aad ay fursad ku heshay inay ku wareysato nuux ismaaciil taani taliyaha guud ee ciidanka somalilan waxyaabaha uu kuga eedeeya waxaa ka mid ah in aad gacan ku dhiigla tahay oo aad gobolka sanaag ku dishay dad gaaraya ilaa iyo tobaneeyo ruux in mushaarkii ciidanka somalilan aada dhacday marka eedahaasi maxaa ka jira waxba kama jiraan waxba kama jiraan isaga cadayn doona waxa uu sheegay muddadii aad ciidanka ka tirsanayd in aadan waxba qaban adiga iyo ciidamadaada oo aad uun mushaar qaada jirtay marka haddana waxaa noo sheegtay in aad ka mid ahayd aas-aasayaashii ciidamada marka labadaasay hadal sidee isku qaban karaan waxay isu qaban karaan bulshada bulshada ayaa ka warrami doonta taariikhdu nin kastaa deel buu kaga jiraa saraakiisha ciidanka qaranka kale ayaa ka warrami doona waxa weeye qof kastaa taariikhdiisa bulshada uu ku dex nool yahay ayaa cadayn doonta maxay ahayd sababihii aada uga soo tagtay oo aada uga soo goosatay somalilan markii aan arkay in taliyihii guud ee ciidamadu bulshadii uu xukumayay xasuuq ka dhex bilaabay ayaan qaadan kari waayey isaga ayaan weydiistay inuu aan iga bedelo goobaha aan joogo si aan ugu noolaado dalka oo aanan waxayga waxaan u qaadan una maaragtay aan eebna aanan qaadan maadaama uu isaga dalka ka jiro dadkii isku hubaynayo qaarna uu eheladiisa ku dirayo saraabilisana uu ciidanka qaranka dhexdiisa ku sameeyey iyo qabyaalad ayaan ka waxaan samaysay agency military oo ciidanka qaranka qaybo kamid ah iyo saraakiil kamid ah sharad baan samaystay jurmadiid la yidhaaho oo ka kooban gobolada waqooyi ee somalilan jabhaddaasi xaggee ku haysaa hadda marka xaggee se ku sugan tahay goboladoo dhan bay ku ku sugan tahay goboladoo dhan waaya marka hadafkaadu muxuu yahay oo aada jabhaddaasi u samaysatay xaggee ku wajahan tahay hadafkaygu waxa weeye in nidaamka oo ku dasho sinaan iyo cadaalad genaraal carre waxaanu maqalnay in aad ku sugan tahay ceergaabo oo aad ciidamo badan halkaasi ku ururinayso maxaad damacsan tahay
waxa weeye bulshada madaxnabadeedka waxay leedahay waxay leedahay siyaasiyiin dalka dowladdiisabadkooda waxay leedahay madaxnabadeed dalka oo dhan ku sugan waxaanu isku raacsan lahay in si bedelo bedelo wixii nasoo doonto lagama siclayn maxaad xal u aragtaa dagaal soomaalidu waxay dhahdaa wiil baa ku dhintee wiil kuma dhasho maxaa xal u aragtaa si nabadda somalilan ay halkeedii uga sii ambaqaado waxaan xal u arkaa in la helo sinaan iyo cadaalad ummaddu ka kooban tahay dowladda la wada leeyahay la samaysto dastuuriga nin waliba dhinaciisa ka soo fariisto dastuur la samaysto sharci la degso nin waliba meesha uu inta uu xaqu leeyahay ka qaato hadday tahay hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalligaada hadday tahay mashaariicda iyo tuula kasta waxa ay leedahay ay ka hesho dowladda dhexe waxay leedahay ka hesho saasaan xalwaalka
kaasi wuxuu ahaa janaal siciid cawil jaamac carre oo ka jawaabayey eedo u taliyaha guud ee ciidanka militariga somalilan sarreeyagaas nuux ismaaciil tani horaantii toddobaadkan uu jeediyey waxaa u warramay wariyahayga nuur xasan nuur nuur bukhaari